qaabka tagsiirkuna waa qaab khatiira waana waxay ka mid tahay masaa-ishii u horeysay ee ummadda muslimiinta fitnadu ay kaga dhex dhacday oo firqadii u horeysay ee firqa ahaan ukhilaafta caqiidadii ahlusunna waljamaca caqiidat ljamaca nimankii khawaarijta la dhahdo ayay ahayd waxaana caqiidadu ahayd qof kastoo dembi kabiiraa sameeya walow yaanu xalaashan be inuu samayntiisa waxa weeyaan ku gaaloobayo marka caqiidata ahlusunna waljamaca iyay taa waa ka duwan ahlusunna waljamaca ayaanu xaqu la jiraa inuu xaqu la jirana waxayna tusinaya adilo fara badan ayaa tusinaysa dunuubta haddii aan la xalaashan dunuubta aan lafteeda or kufri ahayna macaasiya haddaan la xalaashan inaan lagu gaaloobahay waxaa adiladaa kamid a qowlka ilaahay uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaas mu'miniintii waxaa laydinku farabeela qisaas maanaa qofkii wax dilay cabdan wuxu dilay haddii dadkii waxa weeyaan qofkaa la dilay qaraabadiisa warasadiisa ay dhadahan naloo qisaaso in loo qisaaso ayaa laydinku farabeela aayadda qur-aanka bal hadda u fiirso dadki iyagoo wax iska dilay ayaa haddana isamkii iimaanka weli loogu yeeray oo waxaa la leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaas ka qisaasta lagu faral yeelana waa kii wax dilay kii wax wax dilay isamkii iyo magicii iimaanka lagama salbin oo lagama sibin soo maarag taasi waxay daliil u tahay dembigaa dilka ee qatliga ee dembiga aadka u weyn ee foo foosha xun mar haddaanu xalaashan inaanu ku gaaloobin laakin uu ku yahay un mid faasiqa oo saaxibu kabiira saas oo kale ilaahi tabaaraka watacaala wuxuu tilmaamay rasuulku wuxuu inoo sheegay dagaalka muslimiinta dhex mara inuu yahay si macsiyo weyn inuu yahay tibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaalu kufr bal waxaa rasuulku alayh salatu salaam uu ku tilmaamay inuu yahay kufri laakin kufrigii weynaa milada lagaga baxayay maaha ee waxaa looga jeeda wuxuu kamid yahay acmaasha ay sameeyaan kuwa kufaar tahay oo rasuulku alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi laa tarjicuu bacdii kufaara yadribu bacdaku bacdukum riqaaba bacd ha u noqonina kufaarnimo oo ah in barkiba barka kale uu qoorta ka jiro macana inay isdishaan waa kufrigii camaliga ahaa ee kufriga weyne milada lagaga baxo ka sokeeyey haddana ilaahay tabaaraka watacala wuxuu tilmaamay muslimiinta haddii ay isdilaan isamkii iimaanka inaan laga salbi ahaynoo isdilkaa ay la yimaadeen iyo dagaalkaa way ku dambaabayaan laakiin miladiiyo diintii kaga bixi maayaan haddaanay xalaashan waxaanay sameeyeen baan gaalnimo ahayne kabiira waxaa tahayna tusinaya qowlka rabbi tabaaraka watacaala uu leeyahay wa in daaifataani min almu'miniina iqtasa laba kooxood oo mu'miniinta kamid ah hadiya isdilaan aayadda dhinacaynu ka daliishanayna fahm iyagoo isdilaya iqtitaalkii sameeyey ayaa haddana mu'miniin ilahay ku tilmaamay soo ma wa in daaifataani min almu'miniin haddii dilkan ay isdileen ay ku gaaloobi lahaayeen kabiiradaana dee magaca iimaanka looguma yeedheen saas oo kale ilahay baabka qisaaska maruu ka hadliya wuxuu yihi faman cufiya lahu min akiihi shayun faitibaacu bilmacruuf qofkaas dila qof muslimo walaalkiya dabeetana dadkii qofkaasi uu ka dhashay ay iska cafiyaan waxba hanoo noo qisaasina diyad iyo maktuna ha nala siiyo dee diyad iyo makta si fiican ha u bixiyo yaanu ku caansiinin oonu meermeerin bu ilahay leey aayadda waxaynu ka daliishanaynaa qofkii wax dilay iyo dadkii wax laga dilay kuwa walaaltiminaa laga dhexaysay faman cufiya lahu min akii bal kii uu dilay ee maktuulka ahaa iyo kii qaatilka ahaa ayaa waxaa la tilmaamay inay walaala yihiin walaaltinimada meesha lagu tilmaamayaana ukuwada meesha lagu sheegaya maaha ukuwatu nasab waa alukuwatu diiniya ukuwada diiniga ahina labada qof waxay ka dhexaysaa dee intay muslimiin yihiin laakiin haddii midkood uu kufriyo uu gaaloobo ukuwadii diiniga ahayd meesha way ka baxday marka mar haddii la yidhi kii la dilay iyo kii dilay waa walaalo oo walaaltinimada islaamka ee diiniyad baa ka dhaxaysa macnaheedu waxa weeyaan kan wax dilay dilkii kumu gaaloobin oo hadduu ku gaaloobi lahaa aluquwatu aliimaaniyatu diiniya meesha waa ay ka bixi lahayd oo waa isuli lahayd sidaasoo kale weji kale haddii aynu ka eegno oo aynu noqono waaqicii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaynu garanaynaa dad waxa weeyaan dunuub iyo kabaa'ir sameeyey maca dalika rasuulku uga marakacay inay ilaah iyo rasuulkiisa ay jecel yihiin waxaa jiray saxaabi la odhan jiray magaciisa cabdullahi wa kaana yulaqa bilximaar markaa ninkaasi kaana yashrab alkhamr rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa loo keenay dabeetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhowr jeer ayuu jeldiyey jeedal ku dhuf markii dambe ayaa nin saxaabada kamid a ayaa hiira ayaa qaaday hiira diiniya ayaa qaaday qofkan colaad gooniye umu hayn laakiin diinta ilaahay buu uxamaasadooday dabeetana wuxuu yihi lacanahu llah maa aksara maa yusaabi ilaahay ha nacdala kane fara badana inta la keeno soo khamri cabo balaayada inaan iskala daynahayn saasay ka dhiganta rasuulku alayhi salaatu wasalaam muxuu yihi laa tuciinu shayطaana calaa akhiikum fa inahu yuxibu allaha warasuulah walaalkii shaydaanka u kaalmaynina waay qofkii xumaantiiyo macsiya sameeye haddaad ku caydo ima waxaad ka rajaynaysaa macsiyada inuu daayo oo uu ka soo noqdo shaydaankubaad ugu sii kaalmaysayo waxaa laga yaabaa inuu carsamada oo uu yidhaahdo war maxaa waxa weyaan ka gala horta waxaan anigu aan samayn haddaan doono waadan gaaloobayaadeen oo adiga daraadaba u gaaloobo oo shaydaanku dhinaca u kaga yimaado marka qofkii macsiyo sameeyey in la caayo ama lagu dhaleeceeyo ama lagu jeseeso looma baahan waxaa loo baahanya in si fiican loo waaniyo qofkan uu dareemo inaad naxariis u hayso iyo raxma khaladku qofku ku jira noocu doonaya ha noqdo sawaaun kaana khaطan caqadiyan aw khaطan manhajiyan aw macsiyatan min almacaasi markaad qofkii u yeeraysa aad tahay daaci lah waa inaad dareensiiso oo uu ka arka inay tahay qof unaxariisanayo oo hadal kanaad ku hadlayso oo kugu kalifaayo inaad qofkan wanaag aad la doonayso laakiin hadduu arko qofkii ka waran inaad tahay qof waxa weeyaan isaga ku jeesjeesaya oo ku ciyaaraya oo ka dhigta waxa weeyaan ulcuuba oo cayba waxaan ka dhigayaba ka aqbali maayo shaydaankuna ka faaiidaysanaya almuhim taa iska dhaaf inagu waxaynu uga jeednaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam ninka khamriga cabaya muxuu ku yihi fa inahu yuxibu allaha warasuulahu ilaahay iyo rasuulkiisa ayuu jecel marka xub llahi warasuuluhu warasuulihi waa qaaimu maca irtikaabi hadi lmacsiya jacaylkii qofkan uu jeclaa ilahay iyo rasuulkiisu kama wada suulin ma dhamaystirno laakin kama wada suulin isagoo macsiyadan samaynayo hadday macsiyadani kufr iyo gaalnimo tahayna ninkan gaalkaa lama yidhahdeen ilahay iyo rasuulkiisa ayuu jecel ee mar haddii maxabadii ilahay la jeclayo rasuulku ay baati tahay maca irtikaabi hadi lmacsiya famin baabi awlaa an yabqa macaha aliimaan waxaa taa kasii mudan in iimaankiina uu jiro iyadoo macsiyada qofku uu samaynayo dhinac kale haddaynu ka eegno macaasidan kabaairta aynu naqaano sa tusaalahaan zinadii oo kale iyo shurbu lkhamrigii iyo qatligii hadihi lmacaasi shareecadu waxay u yeeshay xuduud xuduuddaasi waxaa laga yaaba mararka qaarkood inay gaadho ilaa xaddi lqatl qofkii in la dilo mararka qaarkoodna waxaa laga yaabaa qatl iyo dil inaana gaadsiisnayn oo ninka khamri cabda ee aan mudmin ahayn aan daa'imin khamriga cabitaankiisa dee lama dilayo jeedal baa lagu dhufanaya haddii khamriga cabitaankiisu kufr iyo gaalnimo ay tahay dee jeedalun laguma dhufteene dee waa la dili lahaa ila qofka muslim ahaa ee gaalooba xukunkiisu waa in la dilo soo ma oo rasuulku wuxu uhi alayh salaatu wasalaam man badala diinahu faqtuluuh waa la dili laha marka haddii shurbu lkhamri oo xalaashi aanu la socon haddii gaalnimo ay tahay waa la dili laha saas oo kale kii zinaystay guur hore aan soo marin jeedal baa lagu dhufanaya haddii haadihi lkabiira ay kufri tahay jeedal laguma kaaftoomeen ee waa la dili laha qofkii qof dilay waxaa banaan in layskala cafiyaba oo arrinta gebigeeda waxa gacanta laga geliyey qofkii waxa weeyaan qofkan la dilay xaqiisa lahaa oo isaga ala xaqule inu iskala cafiyo o iska daayaba haddii qofkan wuxuu sameeyey kufriga gaalnimo ay tahay dee dadkaasi inay cafiyaan xaq uma aana yeesheen almiim adiladayna tusinaysa kabaairta iyo dunuubta inaan lagu gaaloobin qofku inta aanu xalaashan adiladaas aad bay u fara badan tahay intaa yara kooban ayaan jeclaaday inaan ka tilmaamo sheekhu markuu le maa lam yastaxil lahu dunuubtii iyo kabaairtii kuwaaynu tilmaamayno qofku hadduu xalaashado waa uu ku gaaloobay xalaashiga macnihiisu waa maxay shekhulislaam baa raximahullah tilmaamay daabidka istixlaala kitaabkiisa asaarim almasluul istixlaalku waxa weeyaan an yactiqida bianahu xalaal anahu laa yalzamu huwa inuu ictiqaado inuu waxan xalaal u tahy tusaalahaan qofka ictiqaado ka hor inay zinadu xalaal hal yakfur bi hada lictiqaad ictiqaadka u ku gaaloobay waayo caqidadiisaas waxay burinaysaa oo ay beeninaysaa meesha ay ka saaraysaa aayaad qur-aan oo cadcad ka ictiqaado khamrigu inuu xalaalu yahay ictiqaado muslimiinta in la laaya inay xalaal u tahay hada yakfur maana waxaynu ka hadlaynaa qofka aan arrimaha ta'wiil aanu ugeynahayn iyo shubax ee arrintaa waxa weeyaan iyadoo u cad iska xalaashanaya istixlaalkuna waa laba inuu ictiqaado inay dadko dhan xalaal u tahayo una ilahay baba u xaaraantimeynaya idinkaas ka hadlayaba ama inuu ictiqaado inay xaaraantahay laakin isaga si gaar ay ugu banaan tahay soo bacdu waxa weya qulaatu suufiya ay sameeyaan inay yidhaahdaan sharcigu caamadun u ku tacaluqaayo laa yalzamuna nax annaga laazimba naguma oo laga yaabo inuu yashrab alkhamra wayazni wayaqtulu nnaas marka waxaan inayna xaaraana inuu yihahdo de aniga xaaraan igama aha anuu darajaan gaadhay ee dadka kale xaaraan ka tahy waa istixlaalkii oo markaa isagu uu isku koobay istixlaalka hore inuu ictiqaado dadka oo dhan inay xalaal u tahay waxaa kalifa juxuud istixlaalkana inuu qofku aamine inay isaga xalaal u tahay wala dadka xaaraan baa ka ahatee kaana waxaa keensada imtinaac inuu ka imtinaaco iska diidayo inuu shareecadii isagu uu isku iltizaamiyo oo isagu u raaco wuxuu leeya sheekhu raximahullah walaa naqulu odhan mayno laa yaduru dhibi maayo maca aliimaani iimaanka la jirkiisa dambun dembi dhibi maayo liman camilahu qofkii sameeya waxaan ihi jumladaa hore waxa sheekhu uu ku radinayaa qolada la idhaha khawaarijta oo macaasida iyo kabaairta aan kufri ahayn dadka ku gaaraysiyo milada iyo diinta kaga saara khawaarijtuna amoodin firqa bay siri jirtay oo dhammaatuun inay tahay khawaarijtu ilaa yawmina haada waa kuwa jira weeyaan waxaa jira imika jamaacatu hijra watakfir waa jamacat hijra watakfir oo wadamo fara badan oo wadamada islaamka ka jirta waxaan filaya ka jamaaca inaanay bilaadkeena uga jirin alxamdu lilah laakin tusaale ahaan soomaaliya o kale koonfurta weli waa ka jiraan ka jamaaca ay uga jiraan wala kooxadan iyagoa oo aanu muslimiinta hilibka a gawracan aanay cunahay isla markaa muslimiinta aanay ku daba tukanahay gaalo waxa weeyaan ay u arkaan dadkan tukinaya iyo dadkan khudbadaynaya iyo dadkan diinta sheegaya iyo dadka kaleba waa jamaaca takfir waa khawaarijtii oo ilaa yomina hada jirta meelo kalena aad bay uga jirtaa asalkeeduna waxay kasoo bilaabantay oo ay kasoo farxantay waxa weeyaan ya ka jamaaca baan ilaahi waxay kasoo bilaabantay marka jamaacadaasi masr marka khawaarijta caqiidadooda sheekhu markuu tilmaamay inay tahay caqiido khaldan waxa uu tilmaamay caqiido kalo iyaduna khaldan waa caqiidat lmurji qolada murjiada la yidhaha oo murjiana waxa han qofku mar hadduu iimaan la yimaado hadduu iimaan la yimaado dembiga uu samaynaya waxba ka dhimi waxba ka dhimi maayo sida haddii qofku isagoo gaala haddii daaco uu sameeyo aanay waxba ugu tarahayn ayaa isagoo muumina haddii macsiya uu sameeyana aanay waxba uga dhibahayn bay yidhaha hada waa kalaan batil cid cibaarada noocaana tasriixisay oo tidhi laa yaduru maca aliimaani danbun wuxuu leeyahy sheikh lislaam ibnu taymiya raximahullah fi kitaab aliimaan maan arag laakiin istimtaaj bay culimadu sameeyeen oo ictiqaadkoodii markay eegeen ayay sidaa u fahmeen waayo murjiada waxaa kamid a firaq leh qofku mar hadduu iimaan bay leeyahay dembi kasta ha sameeyee maanta xaaraan bay ka tahay isma arkayaan qoladaasi xaqiyadu waxay noqonaysaa khulaasadeedu laa yaduru maca aliimaani danbun caqiidaduna inay baatil tahayna waxayna tusinaaya adilada faraha badan ee qur-aanka iyo sunadaba kamida oo adiladu waxay tusisay in dunuubtu ay tactiiriso raad ay kaga tegayso qof walow iimaanba ha lahaadabe raadkaasi uu noqonaya ima cuquuba dunyawiya aw cuquubata ukhrawiya cuquuba dunyawiya qofkii waa lagu samaynayaayo waa inagan horeba u tilmaanay isagoo muumina hadduu sinaysto lama odhanayo da sinada waxba ka dhimi mayso ee adduunyada waa tan lagu ciqaabayo ee laga yaabo hadduu guri hore soo maray in dhagax lagu dilo haddii kalena jeeda lagu dho khamrigii saasoo kale ciqaab haddii qof dilo qisaas haddii waxa weeyaan saasoo kale uu sameeyo qadfi xaddulqadfi baa laga ogay waa cuquubaad taasi waxay tusinaysaa inay dunuubtu qofka waxa weeyaan dhibayso walow iimaan baha lahaayo aakhira haddaynu eegnana ilaahay tabaaraka watacaala waxa uu tilmaamay dunuubtu inay tahay mid keensanaysa inuu addoonkaasi mutaysto in lagu ciqaabo oo ilaahay subxaana watacala wuxuu yihi ina aladiina yakuluuna amwaal lyatama ulman inama yakuluuna fii butuunihim naara bal hadda ufiirso kuwa xoolaha agoonta cunaya waxa calooshooda ay ku guranya waa naar naar bay gelaya hadda dembi kale u sameeyo qofkaasi lama sheegin isagoo muumina xoolo agooneed hadduu cuno ma waxaa loonaya laa yaduru maca aliimaani dambun may naar buu leeyahay buuri rabbi tabaaraka watacaala ilahay tabaaraka watacaala saasoo kale wuxuu yihi ladina yakuluuna riba laa yaquumuuna ila kama yaquumu ladi yatakhabathu shayطaanu min almas cunitaanka ribow saasoo kale inuu yahay mid qofkii raad kaga tegaaya wuxuu ilaahay tabaaraka watacaala saasoo kale tilmaamay kuwa ribada ku tacaamulay iyadoo looga digay in kuwaasi ilaahay tabaaraka watacaala dagaal ay kula jiraan oo iyaga ilahay dagaal ka dhaxay facdanuu bixarbin min allah ayuu ilahay subxana watacala yii saasoo kale rasuulku dunuub fara badan buu tilmaamay ciqaab lagu mutaysanayo soo tusaalaan dulmigii oo kale oo man kaanat cindahu madlamat liakhiih falyataxallal minhu lyawm qabla an laa yakuna dirhaman walaa diinaar qofka walaalkii dulmi ka galay ama hadal ha noqdo ama gacan u geystay ama xoolihiisu qaatay ama sharaftiisa meelu kaga dhacay maanta ha ka xalaashaday buri rasuulku alayh salatu wasalaam inta aan la gaadhin maalin dirham iyo diinaartoona aanay waxba tarahayn waa yawma alqiyaama inama alxasanaatu siyaad waxaa shaqaynayo wanaagyo iyo xumaano haddii qofku waxa weeyaan uu wanaagyo leeyahay dadkii dunuubtaa uu ka galay iyo dulmigaa ayaa la siinaya haddii wanaagyadiisa ay dhamaadeen buri rasuulku alayhi salaatu wasalaam iyadoo weli xuquuqdii dadka aan laga wada qaadin dunuubtoodia dusha laga saaraya deetana naarta lagu tuuray marka laa yaduru maca aliimaani danbun ma jirto wuxuu rasuulku alayh salaatu wasalaam laa yadkulu janata qaaticu raxm qofku qaraabadiisa oo xidhiidhin waayo inuu jannadii ku waayo ilaa naar uu soo maro ayaa rasuulku alayh salatu wasalaam uu tilmaamaya laa yadkulu janata qataad qofka qataadka waxa weeyaan saaxib waxa weeyaan namiima dadka isku jira iska horkeena janno inaanu gelahayn buu tilmaamay rasuulku almuhim adilada yar ee kooban aynu tilmaanay ee min alqur'aan oo min asuna waxayna tusinaysaa qawlka hore inay qofku hadduu iimaan leeyahay dembi waxma kaba dhimo inuu qawlkaasi yahay qawl baatila xaqana waxa weeyaan ka fog